Guddoomiyaha Kubadda Cagta Gobolka Hiiraan Cabdi Mohamed Cabdi Kabad Darog iyo Guddoomiyaha Kubadda Cagta Degmada Beledweyne Ismaaciil Cali Xasan Sidaani ayaa kulan looga hadlayay horumarinta garsoorka iyo macalimiinta la qaatay madaxa farsamada xulka qaranka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xasan oo ka socday xiriirka kubadda cagta Soomaaliya. Ujeedka loo qabtay kulanka ayaa ahaa is-xog wareysi ku saabsan sidii loo horumarin lahaa kubadda cagta islamarkaana loo heli lahaa tababaro la xiriira sare u qaadista macalimiinta iyo garsoorayaasha gobolka. Guddoomiyaha Kubadda Cagta Gobolka Hiiraan Cabdi Mohamed Cabdi Kabad Darog iyo Guddoomiyaha Kubadda Cagta Degmada Beledweyne Ismaaciil Cali Xasan Sidaani ayaa si wadajir ah uga warbixiyay ujeedka loo qabtay kulanka.
runtii haddii aan nahay bahda sboortiska gobolka runtii sboortiskan gobolka maalmihii ugu dambeysay maadaama uu sboortiskiisa si fiican u hanad qaadayo haddana waxyaabo badan oo duleelaha naga jiro runtii marka kama maarano xiriir kubadda cagta soomaaliyeed runtii markee intuu wadda uu joogo calishiinan iyo walax soo damooshaah oo gobolkan hiiraana kama hayno runtii calishiinnii ka horreeyo cabdiqaani sida carab oo magaalada beledweyne waxaan lagu qabtay een, tababaro oo sida macalimiinta iyo garsoorada iyo maamulka ah runtii marka xiriir kubadda cagta soomaaliyeed waa ugu fadhinaa in micnaha gobolkii barnaamijkii noocaasan lagu soo celiyo oo faa'iido badan aan ka helno faa'iidooyinkii badan oo maalintii aan ka helnay oo xiriir kubadda cagta soomaaliyeed ay noo sameeyeen oo tartamadii iyo tababaradii ahay wax badan wax badan aan ka faa'iidnay maadaama dadkii la tababaray iyo hadda micnaha ay si kale u kala danaysteen waxaan rabnaa jiil cusub hadda soo baxayo in loo tababaro macalimiin badan iyo karsoor labadii suboortisa gobolkan iyo degmadan u baahi badan yahayna waa macalinkii iyo karsoorkii runtii dadka meeshaan noogu yimid oo martisharafka ah oo ka socdo xiriir kubadda cagta soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa inay fariintaas naga gudbiyaan xiriir kubadda cagta soomaaliyeed kula laabtaan gobolkan hiiraanna ay isboortiskiisa ay horumariyaan waxaan madaxa farsamada xulka qal- qaranka soomaaliyeed waxaan aada ugu faraxsanahay inaan maanta ku sugnahay degmada beledweyne waxaan si gooniya halkaan ugu salaameynaa guddoomiyaha ururka kubadda cagta soomaaliyeed cali shiino oo aan rabno inuu yimaado degmada beledweyne oo arko isboortiska iyo baahayaha ka jira degmada beledweyne waayo waxaa dareemaysaa waagii la doortay ilaa hadda gobolada soomaaliya ayuu booqanayaa sababta iyo caqabada u diidan inuu yimaado khaasatan degmada beledweyne oo ah aas-aaskii isboortiska soomaaliya annaga ma garanayn waxaan leenahay guddoomiye kusoo dhawow degmada beledweyne waxaan u helana had iyo jeer inaad aragtid wacyiga iyo baahiyaha ka jiro degmada beledweyne waxaan si gooniya aan ugu mahadcelinaynaa wasaaradda maaragtay maxamed barre waaga wasiirka uu joogo maxamed barre oo si gooniya noola shaqay jiray wasiirka cusubna aadaan usoo dhaweyneynaa waxaan codsanaynaa cod dheer aan ku diraynaa inuu calashiino yimaado degmada beledweyne uu arko isboortiskan lejimadan iyo dadkan iyo maaragtay maamulka halkan ka jiro uu maaragtay la la- maar- la falgalo oo aad aan u gudbin doono baahiyaha ka jiro degmada beledweyne iyo caqabadaha isboortiska yaalo minaha degmooyinka qaarkood inuusan ka jirin degmada beledweyne waxaan rabnaa in aan aad usoo dhaweyno walaalahayn Madaxa farsamada xulka qaranka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xasan ayaa bogaadiyey bahda ciyaaraha degmada Beledweyne iyo gobolka Hiiraan waxaan aada ugu faraxsanahay eh, inaan imaano magaalada beledweyne Eh, waxaan kaloo aada ugu faraxsanahay soo dhaweynta heerka sare ee naloo sameeyey Eh, ma noqon doonto markii ugu dambeysay aan imaano magaalada beledweyne waa kusoo lalaaban doonaa Eh, magaalada beledweyne waxaan kala kulannay wax aanan ka fileen Eh, waa magaalo xadaari oo dad sports ay joogaan Eh, waa magaalo sports jecel Eh, wax in badan oo kusoo laalaaban doonaa waan u mahadcelinaynaa eh, ururka kubadda cagta ee magaalada ee gobolka hiiraan iyo magaalada beledweyne maamulkooda iyo ciyaartooyda dhammaantood waa u mahadcelinaynaa kulankan ayaa kusoo beegmaya iyadoo isbedel badan oo ku yimid kubadda cagta degmada Beledweyne islamarkaana ay soo baxeen macalimiin iyo garsoorayaal daayar kuwaasi oo matali doona mustaqbalka gobolka Hiiraan